wararka la geliyo xarunta madaxtooyada ee maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo ayaa xaqiijiyey in mas-uuliyiin ay ka mid yihiin maxamuud sayid aadan iyo sheekh maxamed awlibaax oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa gudaha magaalada kismaayo in shalay lasoo dejiyey qaybta martida ee xarunta madaxtooyada jubbaland xubnahani ayaa markii hore deganaa hoteelo ku yaala magaalada kismaayo maxamuud sayid aadan iyo sheekh maxamed awlibaax ayaa tobankii bishani ka tanaasulay fikirkii siyaasadeed ee ay kaga soo horjeedeen maamulka jubbaland iyagoo qaatay go-aan cad oo ay ku garab istaagayaan maamulka jubbaland tegitaankooda kismaayona waxay ka caraysiisay maxamed cabdikeli oo ah guddoomiyihii gobolka gedo oo ay mas-uuliintaasi isku fikir ahaayeen warar aanu ka helin madaxtooyada jubbaland ayaa ku soo warramaya in maxamuud siid aadan iyo awlibaax oo hadda saaxiibo dhow la noqday madaxweynaha jubbaland waxaana xarunta madaxtooyada lagu arkayaa iyagoo shirar goonigooni ah la leh madaxweynaha jubbaland mudane axmed sheekh maxamed islaan warar aan la xaqiijin ayaa tibaaxaya in maxamuud siyaadin iyo sheekh maxamed awlibaax loo magacaabi doono wasiiro inkastoo warar kale oo soo baxayaan ay tilmaamayaan in maxamuud siyaadan uu bedeli doono jenaraal farataag oo ah madaxweyne ku-xigeenkii jubbaland oo iminka ku sugan magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gedo maxamuud siyaadan oo wax ka weydiinay ujeeddada kismaayo uu u tegay iyo kulamada ilaa iminka uu la qaatay madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in wadahadallo ay la qaateen madaxweynaha axmed madoobe islamarkaana isla meel dhigeen sidii shir dib u heshsiinah loogu qaban lahaa siyaasiyiinta ka soo horjeeda maamulka jubbaland ee ku sugan gobolka gado waxaana rajo wanaagsan uu ka muujiyey khilaafkii siyaasadeed u dhexeeyey maxamed cabdi keliil iyo axmed madoobe in dhowaan laga wada hadli doono magaalada kismaayo madaxweynaha jubbaland ayaa dhowaan u ambabixi doona magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana lagu wadaa marka uu ka soo laabto safarkaasi kadib inuu magacaabi doono xubnaha golaha wasiiradiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka jubbaland axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere